walaal waxay ahayd kiisku horta wuxuu bilaabmay dhamaadkii labadii kun iyo sideed iyo tobankii oo baaritaankiisu uu bilaabmay markaas oo ay sheekadu ku bilaabatay ilmo yar oo telefoon wacay hotline ah oo yidhi hooyadii baa idisha kadibna baaritaankii baa bilaabmay ilaa iyo maxkamadda laga soo gaarayay laba maxkamadood ay martay waan gartay marka markii loo yimid maxaa dhacay boolisku guriga yimid walaal waxa socday baaritaan baa caruurti baa la wareystay hooyadii baa la wareystay iskuulaadkii baa lala xidhiiday carruurtii de iskuol bay tegi jirtay qaarna waxay tegi jireen meelahan xanaanada ah marka baaritaankii wuxuu socdo kadib maxkamad baa sheekadii ay ay kusoo gabagabooday oo maxkamadda degmada ayaa kiiskeedii qaaday taasoo xukun ah didii shantii abril labadii kun iyo sagaal iyo tobanka xukunkaasoo ahaa hal sano iyo sagaal bilood oo xadhiga iyo masaafuris aanay kusoo noqon karin labiiyo toban labiiyo toban sanadood wadanka dib ugu soo noqon karin waan gartay gabadhu ma jinsiyadda wadankii haysatay mise weli waxay ku jirtay marxaladii ka horreeyey walaal gabadhu waxay haysataa jinsiyadeeda waa soomaali carruurtuna waa soomaali waayo gabadha waxay wadanka soo gashay dhawaan bay soo gashay oo labadii kun iyo labiiyo tobanki bay wadanka soo gashay carruurtana kadib bay dalabtay ma huba carruurta xilliga ay yimaadeen laakiin hooyadu waxay soo gashay labadii kun iyo labiiyo tobankii kadibna barafuskii intii ay dalbanaysay soomaaliya ay joogtay aduu dhowr sano kadib bay bay bay yimaadeen oo markaa carruurta iyo hooyadooda waxay haystaan jinsiyadda soomaalida oo maaha dad wadanka
waan gartay aabahood aaway carruurta ama gabadha odaygeedii walaal carruurtu aabayaal kala duwan bay leeyihiin oo qaarna ay dhinteen qaarna wadanka ay ka maqan yihiin ma joogaan hooyadu waa keli waan gartay marka wax loo yaroo matelaya ma jira gabadha intii ay u socotay arrintu walaal laba looyar baanu ayaa isaga dambeeyey oo looyarka looyarka maxkamaddaa hore haye waanu bedelay mid cusub baanu qabanay marka laba looyar baa mid saddexaadna wuu jiraa arrin caruu carruurta kiiskooda na gaar u hayo arrimaha carruurta iyo hayntoodii iyo magaranaysaa ku shaqa leh kiiskan iyada loo haysta ee laleeyahay matana carruurtana markii la baadhay ee iskuulaadkii la baadhay asiirta ay caddeeyeen inaan wax dilmo ah ama dayac ah oo iskuulka iyo khaasiirta midna ay caddeeyeen aanay jirin keliya waxa lagu eedeeyo oo kiiska lagu saaray oo la yidhi waxa aanu raacnay hadalka carruurta oo carruurtii ayaa yidhi waana la diraa marka taasaa keentay in xukunka uu ku dhaco waan gartay waxaad ii sheegtaa marka iyadii hadda xukun baa ku dhacay waa la xidhay kadibna oo la masaafurinayaa carruurtii xaggee joogaan hadda carruurtii dawladda gacanta ku haysa waxaa la geeyey guryo lagu hayo oo dad caddaani ay ku hayaan marka labada ugu yaryar carruurtu waa lix ka ugu weyn wuxuu jiraa shan iyo toban ilmaha ugu weyn wuxuu jiraa shan iyo toban labada ugu yaryarna waxaa jiraa midna saddex sannadood buu jiraa midna lix sannadood buu jiraa marka labadaa intii ay xidhnayd maxkamadaa hore maalintii ay dhacdayba waxaa la yidhi inta markii aanu cadaanka qaadanay ayaa la yidhi inta aad maxkamadaa dambe dhacayso jeel baa lagu geenaya jeel baa la geeyey marka labadii wiilba mar baa labada ugu yaryar loo keeni jiray saa saacad ama laba saacood sokasida ay noqoto oo ay kusoo booqan jireen carruurtooda laakiin kuwa kale xidhiir lamay lahaynoo lamay fadhiyo annagana looma ogola ehelkii kalena looma ogola iyadiina looma ogola laakiin labadaa yar baa loo keeni waan gartay waxaad ii sheegtaa ma jira hanaan carruurtoo kale loogu dhiibi karayo dad ay isku dhaqan yihiin oo haysta shatiga amaba licenska inuu carruur uuna isagu dhalin hayn karayo walaal way jirtaayo shuruudaha ku xiran oo iyada lafteedu waa barofos aan dee fududayn oo magaranaysaa qofku inuu dalbado oo barofos la maro oo shuruuda ay ku xiran yihiin marka iyada lafteedu wakti bay qaadanaysaayo horta imika kiiskan dee gabo dambiyeedkan loo haystay ee ay tiri magaranaysaa ee waxa loo cusubay ay tahay carruurtii yareyd baa yidhi waana la jiraa wax caddayn oo evidence oo proof ahoo lagu hayaana aanay jirin areed baa horta kiiski uu yahay oo tana iminka aan ku mashquulsanahay laakiin taa lafteeda way dambaysaay oo looyar baa u gaara baa carruurta u gaara taasaanu kala xidhiiri doonaa balhobka oo isa wuxuu dhacayaa shan iyo tobanka novembar ee soo socota ayuu kiiska carruurta dhacayaa oo maxkamadeeda iyana la geenaya waxaa kale oo aan doonaya fariin inaan halkan ka faro oo aan u faro magaranaysaa dadka madaxda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ama muqdisho ha joogaan ama somalilan ha joogaan ama ha joogaan in magaranaysaa gabadhan iyo carruurtani waa dad soomaaliya oo jinsiyadda soomaalida hay qofkana waa lagu soo celin karaa waddankiisa maadaama uu dee soomaali yahay dadib soomaali taasi wax dembiya e maaha laakiin sharci dhigaya oo xuquuqul insaan dhigaya caruur yaryaroo midna uu saddex jir yahay midna uu lix jir yahay inta hooyadood laga soo qaado caruur yar hooyadood keligeed lagu soo tuuro caruurtiina ani dib u arag sharci dhigaya marka waxaan ka codsan lahaa mas-uuliyiinta soomaaliyeed caruurta haddii la soo celinayo gabadha iyo caru iyo iyo iyo caruurtii da way fiicantay laakiin hooyo keliya inta soomaaliya lagu soo dhex turo aad la odhan garanaysaa aqbali hala weydiiyo caruurtii meeday haddii la ay soomaaliya kasoo celinayaan way fiicantahay laakiin caruurta lasoo raacayo shardigaa in lagu xidho oo loo gudsado baan baan baan halkan ugu faraya